halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda codka bulshada soomaalida maraykanka ee k a l y f m sidaad noola socotaan maalin walba ama maalin dhaaf waxaan idiin soo daynaa mar walba oo aan ka helno warbixinadii ugu dambeeyey ee kasoo baxa waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota ee ku saabsan cudurka caabuqa coronaviruska ee dilaaga ah maanta oo ay bishu tahay bishii februaayo shan iyo labaatankeedii labadii kun iyo labaatan iyo kowda waxaa shir jaraa'id qabtay guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls guddoomiyaha waaxda caafimaadka jan malcom iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka shirkooda jaraa'id guddoomiyaha wuxuu ku sheegay in ay dejiyeen qorsho cusub oo ay rajeynayaan in mardhow u fasixi doono inay talaal ka qaadan doonaan bulshan weynta degan gobolka minnesota isagoo warbixintiisa ku yidhi hadda waxaan dardargelinaynaa inaan siina talaalka dadka da-doodu ka weyntahay lixdan iyo shan sano oo aan jecelnahay in dhammaadka bisha maarso la gaarsiiyo boqolkiiba toddobaatan inay qaateen talaalka haddaan dib u fiirino sidii talaalka markii loo bilaabay bishii janaayo waxaa la siiyey dadka da-doodu ka weyntahay lixdan iyo shan sano boqolkiiba afartan iyo saddex iyadoo ahayd yoolkii ugu weynaa ee dowladdu iyo gobolkuba ay ka lahaayeen in la badbaadiyo oo talaalka la siiyo dadka waayeelada ah waayo marka la fiiriyo boqolkiiba sagaashan dadka u dhirtay cudurkan dilaaga ah ee caabuqa ee coronaviruska ayaa waxay ahaayeen boqolkiiba sagaashan dadka da-doodu ay ka weyneed lixdan iyo shan sano guddoomiyaha ayaa shirkiisa shiraa'id ku sheegay inay wadi doonaan dadaalka ay rabaan inay ku gaarsiiyaan in boqolkiiba toddobaatan ay talaal ku qaataan ugu dambeyn bisha maarso ee soo socota guddoomiyaha ayaa sheegay in bisha luulyo kowdeeda la fasixi doono oo talaalka la siin doono dadka qaba cudurada halista ah waa siduu hadalka u yiri oo ay ka mid yihiin dadka qaba cudurada kaankarada ama kansarka cudurada kale ee dadka waxyeelaya ama cuduro horey qabay wuxuuna ku sheegay inay taasi noqon doonto suurtagal inay dad badan oo bulshada gobolka degan ay qaataan talaalka sidoo kale wuxuu uu sheegay in ay ku xijin doonaan ooy qorshuhu tahay dadka ka shaqeeya meelaha hilibka lagu qoro ama hay-adaha kambaniyada hilibka lagu qoro oo la sheegay inay u shaqeeyaan dad badan oo ah dadka suuq galowtiga qaxootiga ku ah ama dad u baahan talaalkaas inay qaataan guddoomiyaha waaxda caafimaadka jan malcom ayaa iyadana sheegtay inay qorshaha waaxda u yahay in bulshada degan gobolka minnesota ay wada helaan dhammaantood talaalka cudurka coronaviruska xilliyada kulaylaha bilahooda marka la gaaro sida bisha lixaad ee juun ama bisha toddobaad ee julaay sida ay rajeynayaan sidoo kale waaxdu maanta waxay sheegtay in baaritaankii lagu sameeyey ama dadkii laga baaray cudurka coronaviruska laga helay dad gaaraya sagaal boqol sagaashan iyo lix qof afar iyo labaatankii saac u dambeeyey iyadoo uu sheegay afhayeenka waaxda caafimaadka dark sholts in nambarka dadka laga helaya uu sii kordhayo sidoo kale dadka u dhintay cudurka coronaviruska ayaa ahaa toddoba qof dadka la sheegay maanta iyadoo ka dhigaysa isku dardarka bulshada degan gobolka minnesota ee u dhintay cudurka coronaviruska hadeertan lix kun afar boqol iyo konton qof sidoo kale dadka isbitaalka ugu jira cudurka coronaviruska ayaa hoos u dhac ku yimid laba boqol lixdan iyo shan qof ayaa hadda isbitaalada ugu jira gobolka minnesota cudurka caabuqa ee coronaviruska iyadoo konton qof oo ka midana ay ku jiraan qeybta caafimaadka deg dega ah ama i c u-da loo yaqaano sidoo kale um, dadkii la geyn jira isbitaalada xoogaa hoos bay u dhaceen degmooyinka uu cudurku sida weyn u taabtay waxaa ka mid ah degmooyinka ugu waaweyne gobolka sida degmada hennepin county ramsey county dakota county iyo anoka county oo intuba laga helay iyo sidoo kale cook county oo intaba laga helay um, dad badan oo cudurku u dhintay kuna dhacay arrintan cusub ee dadar kale waxaa jira dad badan oo bulshadeenna ka mid ah oo u baahan talaalka oo da ahaanna ah da-dii lixdan iyo shanta laga jiray marka waaxdu waxay ku wargelinaysaa inay muhiimad tahay inay qaataan tallaalka qofkuna uu sidii aan warbixinta ku sheegnay uu iska qoro ama uu waco dhakhtarkiisa caafimaad hadduu heli karo nambarkiisuu yidhaahdo tallaalkii baan u baahanahay haddii uusan heli karin xaruntiisa caafimaadka inuu tago meelaha ay dowladdu samaysay waxaa jira dhowr meelood oo ku yaala magaalooyinka waaweyn minneapolis duluth rochester iyo nambare ay sameeyeen oo qofku waci karo oo jiraan dad soomaali oo ka jawaabaya warbixintan waxaan mar walba usoo daynaa inay bulshadu ka warhayaan warbixintii ugu dambeysay soo baxaysa arrintan rajo weyn bay gelinaysaa dad badan oo bulshadeenna oo degan gobolka minnesota kuwaasoo u baahan tallaalkii oo waqtigiisii um, ay qaadan kareen uu soo dhawaaday haddii ilaahayba nafta noo daayo marka waxaan rajeynaynaa inay bulshadu ka faa'iidaystaan warbixinno saa'ida waxaan soo gelinaa khadka aan ku leenahay internetka ee k l y org ama waxaad ka heli kartaa warbixinada sidoo kale khadka aan ku leenahay baraha bulshada ee facebooka warbixintan waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota waxaadna ka dhagaysanaysaan idaacadda codka bulshada soomaaliyeed ee mareykanka ee k l y waad ku mahadsantihiin intaan ismaqal dambe oo xiise la maqli doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadiina